تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacana wanaagsan ikhiyaaray idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa halka ay gaarsiisan tahay shaqola'aanta ka jirta soomaaliya maxaa sabab u ah shaqoyarida suuragal ma tahay in shaqooyin badan la abuuro saamayn nooce ah baa ka dhalan karta shaqola'aanta maxay tahay sababta ajaaniibta soomaaliya ay dhaqaale uga sameeyaan iyadoo dhalliinteennu ay shaqola'aan derbiyada la fadhiyaan arrimahaasi oo idil toddobaadkan ayaan barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaa nagala qaybgelayaa aqoon-yahanno soomaaliyeed oo kala duwan adinkuna halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag shaqo la'aantu waxay xidhiir aad u weyn la leedahay saboolnimada waana sababta ugu weyn ee keenta faqriga soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay degenaansho la'aan siyaasadeed dagaallo sokeeye duulaanno islaamla dirir ah abaaro soo noqnoqday iyo waxbarasho aan tayo lahayn aafooyinkaasi isbiirsaday waxay horseedeen dhaqaale burbur muddo dheer ah taasi oo saamayn daran ku yeelatay suuqa shaqada bulshada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan waa dad sabool ah iyadoo boqolkiiba saddex iyo afartan ka mid ahna ayba ku adag tahay nolosha heerka shaqo la'aantuna waa mid xaddhaaf ah boqolkiiba toddobiyo lixdan dhallinyarada soomaaliyeed waa kuwo shaqo la'aan ah xilli la sheegayo in dadka waddanka boqolkiiba shan iyo toddobaatan ay dhallinyaro yihiin hay-adda waxaa loogu yeero qaramada midoobay u qaabilsan tirakoobka ee u n s d ayaa sheegtay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka soomaaliyeed ay da'doodu ka hoosayso soddon sano boqolkiiba labiyo siddeetan dadka soomaaliyeed waa dad weli ku jira da'da shaqada oo ah da'da u dhexaysa shan iyo toban ilaa afar iyo lixdan sano taasi oo ah da'da dadka shaqayn kara ama doonaya inay shaqeeyaan hase yeeshee waxaa aad u yar inta shaqaysa waana awood dayacan oo la rabay in looga faa'iidaysto dhanka wax-soo saarka hay-ad dhanka horumarinta ka shaqaysa oo lagu magacaabo Somali Human Development ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in boqolkiiba konton iyo afar dadka shaqayn kara ee Soomaaliya ay shaqo la'aan yihiin waxayna intaa ku dartay in da'yarta cimrigoodu u dhexeeyo afar iyo toban ilaa sagaal iyo labaatan sano ay boqolkiiba lix iyo toddobaatan yihiin kuwa shaqo la'aan ah dadka ugu badan ee shaqo la'aanta ka cabanaya waa dadka ku dhaqan magaalooyinka dhulka Soomaalida iyadoona boqolkiiba afartan iyo saddex dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ku nool magaalooyinka sida laga soo xigtay hay-adda UNFPA oo wax loogu yeero qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bulshada marka laga soo tago amniga caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dadka Soomaaliyeed waa shaqo la'aan sidoo kale dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka haysta waxaa qayb ka ah in dadka shaqeeya ay yihiin kuwo aad u yar haddaba si aan u fahamno shaqola'aanta yaa horta la dhihi karaa waa shaqola'aan ma qof kasta oo bila camal ah mise waa dad gaar ah sideese loo tira koobaa shaqola'aanta imise noocayayse u kala baxdaa shaqola'aanta aqoon-yahan yuusuf ayaa inoo sharaxi doonaa shaqala-aantu waxaa la dhahaa marka ay ay jiraan dad shaqa la-aan ah isla markaana doonaya ama danaynaya inay shaqaystaan muddada ugu yarna ay tahay oo maaragta ay shaqada raadinayaan ugu yaraan bil ama afar toddobaad ayaa horta waxa loo qoraa qofkaasi inuu yahay shaqala-aan shaqala-aanta marka shuruudaha ku xiran waxay tahay kow doonitaan inuu jiro skiilkii ama xirfadii uu ku shaqaysan lahaa qofku inuu leeyahay ayaa loo shardiyaa halbeegan marka shaqala-aanta ama unemployment rateka loo yaqaano badanaa laguma ogaado dadka shaqala-aanta ah balse aan shaqada raadinayn laguma ogaado waayo bulshada waxaa ku badan dad badan oo magaranaysaay lacagtu ay u shaqayso ama investors oo maalgashadayaal ah lamana ogaan karo marka qofka si saxa magaranaysaa shaqala-aanta u hayso iyo qofka ay lacagta u shaqaynayso lama ogaan karo waxaa kaliyo lagu ogaan karaa marka waxay tahay in qofku uu shaqo raadiyo meelaha shaqooyinka ah ayaa warbixinta marka laga soo saaraa marka shaqala-aanta la cabirayo marka bulshadu saddex saddex ayay noqotaa labor force kuwa la dhaho ama dadka gaaray xilligii ay shaqayn lahaayeen employer oo ah kuwa shaqeeya iyo unemployer oo ah kuwa aan shaqayn waxaa laga yaabaa bulshadu markay labaatan milyan tahay ama soddon milyan tahay in labor forcigooda uu sideed milyan toban milyan meelaha uusan ka badnayn sababtoo ah caruurta iyo haweenku badankood waxa waaye labor forciga kuma jiraan markaynu fiirino dowladaha islaamka ah unemployerka marka sida loo ogaado waxay tahay xoogga guud ee shaqayn kara iyo dadka shaqeeya ayaa la kala jari markaasaa waxa soo baxaya dadka shaqala-aanta ah sida loo cabirana waxay tahay laba dhinac baa laga fiirin karaa ama laba dhinac baa laga cabiri karaa dhinaca koowaad wuxuu yahay in laga cabiro dhanka shirkadaha oo maadaama shirkaduhu ay yihiin meelaha ummaddu u shaqo tagto in iyaga sarfayiska laga sameeyo daatooyinkoodana la isticmaalo qodobka labaadna wuxuu yahay in householdiga ama bulshada caadiga laga cabiro oo sarfayska ama interviews la sameeyo oo waraysi oo kale laga qaado wadanka ugu badan ee maaragtay qaybtan bulshada aana interview ka qaada wadanka maraykanka ugu weyn lixdan kun oo qof ayuu bil kasta waraystaa si loo ogaado heerka shaqo la-aantu ay marayso habka dambe ee habka ah in bulshada interview lala yeesho oo la waraysto ayaana ah habka ugu saxnaanta badan ee resultiga ama natiijada saxda lagu gaari karo shaqla-aantu markaa markaa sarfayska iyo interviewga la sameeyo waxaa loo kala jejabiyaa noocyada shaqala-aantii ee jira ilaa afar nooc baa la gaarsiiyaa shaqala-aan ay sababi karto frictionalka oo ah mid maxaaladaha kala guurka ah qofku inuu shaqo ka baxo shaqo kala galo short termka ah muddo gaaban bay socotaa structuralka oo ah in qofka shaqaalaha ah ee shaqada raadinaya skill inuusan lahayn xirfad inuusan lahayn sidaa darteed shaqadii way jirtaa oo shirkadihii shaqooyin way hayaan laakiin isaga xaggiisa ayaan khibradii lahayn ama ama xirfadii lahayn mid cyclical ah baa jira oo uu sababo business cycleka ama economic fluctuationka wax loo yaqaano waa baaxaadiga dhaqaalaha ama dhaqaale xumada mararka qaybta wadanka ku dhacda midaasina mudday jirtaa iyadu oo intaa maaragta xaalada laga baxayo ayay socotaa midda u dambaysana waa sii sunnaal oo ah mid qofku uu shaqeeyo muddo mucayan ee sanadka ka mid ah ama maalinka ka mid ah tusaale qofku wuxuu shaqeeyaa saddexda bilood ee xagaaga ah ama wuxuu shaqeeyaa lixda bilood ee ugu horeysa sanadka lixda bilood kalena ma shaqeeyo qofkaasi maadaama uusan full employment ahayn waxaa la dhahaa wuxuu ku jiraa xaalad la dhaho seasonal unemployment ayuu ku jiraa saameyn iyo cawaaqib intee la eg ayaa ka dhalan karta shaqola-aanta baahsan ee ka jirta waddanka waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoon-yahan ashkar sheekh axmed
shaqola-aanta baahsan ee soomaaliya ka jirta waxaa ka dhashay dhibaatooyin aad u fara badan oo ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaana ka mid ah fadqaladaha iyo xasillooni darrada siyaasadeed iyo amni ee dalka waxaad la socotaan in gaalo waliba oo dalkan ku soo duusha ay qortaan calooshood u shaqaystayaal soomaali ah waana dhallinyaradii shaqola'aantu istareeska ay ku riday dhallintii dalkan wax u bartay ee jaamacadaha ka soo baxay markii ay dalka shaqo ka waayeen ay la safteen gaaladii waddankooda ku soo duushay marxalad waxaan joognaa maantay dhallinyaradayni laba boqoloo dollar ay ugu biiraayaan safka cadowga islaamka askartan turkigu qortay kuwa maraykanka u shaqeeya kuwa imaaraadku u shaqeeya dhammaantood waa dadkii shaqola'aantu ay ku dhacday oo waxay qabtaan waayey sidoo kale saamaynta shaqola'aanta waxaa ka mid ah in dhallinyaradu ay noqdeen kuwa u nugul tahriibka oo ay u hayaamayaan dalalka gaalada sannadihii ugu dambeeyey gaar ahaan labada kun labaatan iyo saddexda ilaa labada kun labaatan iyo afartii waxa ay noqdeen sannadihii ay tahriibeen dhallinyaradii ugu badnaa ee soomaali ah kuwaasi oo in badan oo ka mid ah ay ku dhinteen badaha qaar kalena ay xabsiye ugu jiraan magefayaal arxanlaawayaal ah cawaaqibta shaqala'aanta waxaa ka mid ah in dhallinyarada qaar ay barteen isticmaalka maandooriyaasha kala duwan waagii hore waxaa waddankan laga aqoon jiray qaadka iyo sigaarka oo keliya laakiin maanta maandooriye aan dalkan lagu iibin aad ayuu u yaryahay haddii ay tahay xashiishkii taabuuga iyo khamriga daroogooyinka ugu badan ee dalkan laga isticmaalo waa cirbado iyo kaniiniyaal iyo sharoobooyin daraagis ah waxaana tusaale inuugu filan muuqaallada maalin waliba muqdisho ka imaanaya oo dhallinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira ay noqdeen oo waddooyinka ay ku dhacdhacayaan marka hore dhalinta isticmaalka maandooriyaha waxay u arkaan qaab ay isaga yaray karaan dhibaatooyinka nolosha laakiin waxay ka dhexlayaan cawaaqib xumo aysan mahadin doonin adduun iyo aakhiraba ugu dambayntii saamaynta shaqala'aanta waxay hoos u dhigtay waxbarashada oo markii hore loo arkaayey in lagu helaayo nolol wanaagsan iyo shaqooyin sare laakiin markii la arkay dhallinyaradii jaamacadaha soo dhammeeyey oo waddooyinka taagtaagan waxay niyajab ku riday dhallinyaro badan oo awoodi waayey inay sii wataan waxbarashadooda dhallinyaro badan ayaa waxaa lagu kari la'yahay aadista goobaha waxbarashada maadaama ay maalin kasta arkaan walaalahood iyo asxaabtooda oo jaamiciyiin ah haddana shaqa la'aan ah muddo sannado ah sidaas darteed waxa ay aaminayaan fikrada ah in waxbarashada aanay horseedi doonin in ay helaan shaqooyin wanaagsan iyo nolol fiican intaba hab fikirkan waxa ay u badan tahay in mustaqbalka fog uu saamayn taban ku yeesho dalka allahuma xawil xaalanaa ilaa axsaniha soomaaliya waxaa aad u yara fursadaha shaqo ee ay heli karaan dhallinyaro badan oo waxbartay iyo kuwo xoogsato ah taasi oo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka ee gudaha dalka boqolkiiba sagaal iyo toban oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah ayaa waajahaya heerar qalafsan oo gaajada dalka ka jirta ah iyadoona dadyow kale ay noloshoodu hubantila'aani ka taagan tahay kuwaasi oo walwal joogtaha ka qaba sidii ay u maarayn lahaayeen nolosha qoysaskooda haddaba maxaa sabab u ah dhibaatada shaqola'aanta ee ka jirta dalka ma dowlad la'aanta oo keliya ayaa loo sababayn karaa mise bulshada lafteeda dhibaatada ayay qayb ka tahay waxaa arrimahaasi nooga warramaya aqoon-yahan yuusuf oo bartay cilmiga dhaqaalaha markayna waddankeenna marka soomaaliya fiirino ama qiimino waxaa aad noogu badan innaga structuraalka oo ah dadkeennoon xirfad badan lahayn iyo saykalikaalka oo ah economic problemka dowladda haysta ama systemka maamulka markaa jira haysta oo isaguna aan saacidayn magaranaysaa in dadku ay shaqeeyaan shaqa la-aanta guud ahaanteedna marka lasoo kokoobo waxaa sababi kara isbedelka tiknolojiyadda ee sanad kasta soo baxa ayaa waxaa wuxuu sababaa dad cusubna shaqo ayuu siiyaa dadkii hore ee suuqa ku jirayna qaybtoodna shaqa la-aan ayay badaa shaqada iyo xirfadda oon iswaafaqayno qofku nooca xirfadeed uu yaqaano iyo shaqada wadanka laga heli ogyahay ama wadanka ku badan oon iswaafaqi karayna way sababi kartaa tartanada caalamiga way sababtaayo in wadan uu noqdo baa dhici karta wadan kale suuqiisa sidaa darteedna waxsoo saarkii gudaha ee wadankaasi uu hoos u dhaco haddii dabcan waxsoo saarka gudaha wadan hoos u dhacana shaqa la-aantu way badataa oo markasta shaqada iyo waxsoo saarku way wada socdaan ama waa direct proportion saamigal qoman baa ka dhexeeya qodobka saddexaadna waxa waye people behave and cultural habdhaqanka ummadda ama bulshada iyo caadooyinka dadkaasi ay leeyihiin oo qaybtood sida hadda soomaalida oo kale waxay badanaa dhaqan u leeyihiin qofku haddii uu waxbaranayo inuusan shaqayn oo in shaqada iyo waxbarashadu aysan isku meelgeli karin ayay aaminsan yihiin iyagoo markaadna aaminsan in waxbarashadu waqti ay leedahay ku dhammaato halka ummadaha caalamkuna ay aaminsan yihiin waxbarashadu inaysan waqti lahayn oo qofku markasta uu nool yahay ay tahay inuu waxbarashadiisa sii wato shaqadiisana u wato inflationska oo ah sicirada hoos u dhaca midaani waa mid problemka dhaqaale ee dowladda soo food saaro waayo guud ahaanteed taasoo waxay sababi kartaa in shirkaduhu marka ay dhimaan waxsoo saarkoodii dad badan oo shaqaalaha u shaqaynayana ay shaqada ka saaraan ayaa guud ahaan caalamka marka la fiiriyo lagu soo koobaa shaqa la-aanta guud ahaanteed marka waa waxawaaye wax ka mid tahay ee government problemska ama mashaakilka dowladuhu ay xaliyaan bay ka mid tahay oon ummadda ama bulshada caadiga rayidka aan lagu eedayn karin laakiin waxa waye waa arrin sababteeda labada dhinacba ka imaan karo oo bulshada gudaheeda iyo magaranaysaa iyo xagga dowladaba arrin ka imaan karta waaye badanaana mas-uuliyaddeeda waxaa iskale dowladda iskaleh waayo dowladdu saddex qodob ayay ka qabataa dhaqaalaha unemploymentga inay la dagaalanto inflationka oo sicir bararada inay la dagaalanto iyo inay magaranaysaa productionka oo yaraada ama wax soo saarka wadanka oo yaraada inay la dagaalanto iyadoo markaa diyaarinaysa istraatiijiyooyin ama habab ay maaragtay ku fududaynayso in maaragtay shaqo la-aanta ay yaraato wax soo saarkuna uu bato hababka waxaa kamid ah infrastructures inay samayso oo ah kaabayaasha dhaqaalaha oo kale inay hormariso wadooyinka iyo korontada iyo waxyaabaha dadku markay helaaniin dhaqaalahooda ama suuqii iyo bulshadii waxyaabaha si fudud isugu xiri karaya in ay sameeyaan waxaa laga yaabaa shirkado badan ee baadiyaha ku yaala ama beero badan oo baadiyaha ku yaala inaysan waddo u heli karin ama wada la-aan inay jirto si ay suuqa usoo gaaraan marka dowladda inay wadooyin dhisto ama bartaaba ay shirkada ugu geyso strategy inay qaato ideyooyin ama fikrado to facilitate ha production wax soo saarka lagu fududeeyo oo haddii wax soo saarka la badiyo dabcan shaqo la-aantu way yaraataa dadku shaqooyin badan ay helayaan sidoo kale sababaha ay dowladuhu ku doortaan inay shaqala-aanta ku yareeyaan waxaa kamid a promote export wax dhoofka inay iyaguna badiyaan markastoo wax dhoofkaagu uu badan yahayna waxawaaye productionka ama wax soo saarka wadanka ayaa farabadanaya dadkuna way shaqaynayaan musiibadan marka shaqala-aanta ahi kolley ma jiro wadan wadan caalamka magaranaysa arrinka ka gudbay laakiinse waa mushkilad guud ee caalamka oo dhan haysata waase lagu kala badan yahay waxyaabaha kordhiya shaqala-aanta dalka ka jirta amni darrida iyo kala dambeyn la-aanta dalka ka jirta waxay qayb lixaad leh ka qaadanayaan shaqo la-aanta sii baahaysa ee dalka ka jirta duulaanada isdabajoogga ah ee ay soo qaadayaan saliibiyiinta dalka ku soo duushay waxay sababayaan inay shaqo la-aani soo wajahdo kumanaan qofood magaalooyinka ay qabsanayaan galada dadka muslimiinta ah waa ay ka barakacayaan waxaana laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkoodii ku xirnaayeen magaalooyinka ay ka soo carareen laga yaabo in dadka qaar ay ka cararaan ganacsiyo ay tobannaan sanno kuti iyo tacab beelayeen sidaba uu sheegayo doctor xanafi cabdisheekh
runtii duulaanada cadowga islaamka ku soo qaaday ee wilaayaadka islaamiga la dagaalan islaam iyo diin waa waa namar wan u yahay laakiin xoogga waxay saaraan oo dagaaladaas la socdo waa dagaal dhaqaalo weeye ummadda in dhaqaalaha laga baabi'iyo ummadda ay qaxdo ummadda qaxootiye noqoto waxaa arkaysaa gaalada markay galaan magaalooyin inay burburiyaan maarata goobihii ganacsiga ah tusaale fiican waxaa noogu filan maaragta ee goboleeda maarata kuwaan kenyaatiga markay soo galeen dhammaan anteenadii hormuud oo dhan ee jubbooyinka jubbada hoose jubbada dhexe intooda badan waa dumiyeen gedo waa ka dumiyeen sidoo kale waxaa arkaysaa ugaandhayska ee shabeellaha hoose markaa fiirisid waxaa arkaysaa beerooyin aseendooyin waaweyna oo dhaqaalo badan ka soo bixi jiray oo ay dhex degan yihiin xerooyin ay ka samaysteen oo dadkii lahayn ay qaylinayaan intaasu sano ay qaylahayaan war beeraha nooga kaca wax dhego jalaqsiina ma laha maxaa yeele waxaan ma aha wax iska dhacaa ma aha waxaa arkaysaa beeraha kale caadi ay rob ku baxay markaa tagti maaratay qansax dheere iyo markaa tagtid aad baa u yaabaysaa dhul dhan oo dhulbeereed ahaa oo masagada aad ugu soo bixisa inta ishaada qabato waxaa iska dhex degan maaratay etoobiyana iska dhex degan wuxuu dhawaa kara mal xataa wax beera kara mal xataa hadduu bayna xataa lama beera karo marka runta marka laga hadlo dadku waa inay ku baraarugsanaadaan dagaalka xooggiisa ha ahaado diinta islaamka laakiin dagaal dhaqaale oo ummadda dhaqaale lagu baabi'inayo inay ceyr noqoto la rabo ayaa ka dambeeya marka waxaan ku talin lahaa in maaragtay wacyiga dadka ee sarreeyo ummadda waa la barakicinaya suuqyada laga baabi'inaya ganacsadaa laga baabi'inaya go-doona lagu sameynaya isgaarsiintaa laga xiraya xawaaladaa laga xiraya dhaqaalihaa laga xiraya dagaal dhaqaale waayo marka lagu baraarugsanaado ummaddana hala socoto iyadoo fursadaha shaqo ee dalka ka jira ay aad u yar yihiin ayaa haddana waxaa jirta xaalado kale oo sii xumaynaya dhibaatada shaqo ee haysata dhallinyarada soomaaliyeed arrimahaasina waxaa ka mid ah in waxbarashada dalka aanay ka tarjumaynin xirfadaha shaqo ee looga baahan yahay suuqa shaqada ee soomaaliya tirada jaamacadaha ku yaalla dalka waa ay kordheen gaar ahaan tobankii sano ee ugu dambeeyey ku dhowaad boqol jaamacadood ayaa ka furan soomaaliya sannad walibana waxay soo saaraan tobannaan kun oo arday shaqadoon ah kuwaasi oo mar waliba sii badiya tirada dadka shaqo la-aanta ah maadaama aysan jirin meel ay u shaqo tagaan hay-adda iftin foundation oo ka shaqaysa arrimaha cilmi baarista dhanka waxbarashada ayaa tira koob ay soo saartay sannadkii labadii kun labaiyo labaatankii waxay ku sheegtay in sannadkaasi oo keliya ah ay jaamacadaha soomaaliya weliba labiiyo toban magaalo oo keliya ay ka soo baxeen shan iyo labaatan kun oo arday shaqadoon ah shantii sano ee weliba waa ay laba jibaarantaa tirada ardada soomaalida ee jaamacadaha ka soo baxaya muqdisho oo keliya waxaa ku yaalla in ka badan lixdan jaamicadood laakiin xarumaha tacliinta sare ee dalka sooma saaraan arday xirfado kala duwan leh culuumta ardayda lagu baro jaamacadahana kama tarjumayaan xirfadaha looga baahan yahay suuqa shaqada modern workblace wuxuu u baahan yahay wixii hore dhammaa waa isbedeshbaash jaamacadaya marka waxa aa soo barowsin dadka powerpointiga lagu soo daldalayo qofku wax micno ay u samayn doonaan ma laha in ten yearsna waxaa la dhahayba the whole thing forty years waa bixi doonaan waxaa kaloo iyadana muhiim ah adduunka doodaha socdaakana waxbarashada dadka iska diiwaangeliya hoosay u dhicaysaa waxaana keenaya waxaan waxbarashadan haddee ani shaqo ii sahlaynin maxaa ugu daala waxbarasho waxaa wax loo baranaya maxay ahayd in shaqo lagu helo haddii markaan hadda wax soo barto aan shaqo helaynin dadku niijabaa ku dhacaya that's why dadku inta badan ay jaamacadaha soomaaliya dusha ka saaraan eedaamaha badan waxaan o dhan waxay qayb ka yihiin waxaad adkeynaa xaaladda waxbarasho waxaa kaloo iyadana qayb ka ah work readiness pathways adduunka hadda kusoo kordha qofku ma u baahnaba inuu waxbarasho afar sano maro muxuu rabaa inuu barto i t labo sano barnaamij college iska gala waa dhamaysana muxuu rabaa inuu barto agriculture iyadoo agritech ah ciyo wixiis kala tuuranaa alternative pathways badanaa adduunka kusoo baxa sidoo kale hanaanka shaqasiinta ee dalka oo ah mid gebiyahaanba qaldan oo eex iyo inadeernimo ku soo ururtay ayaa iyaduna dhibaatada qayb ka ah sharikadaha ganacsiga iyo hay-adaha aan macaash doonka ahayn ayaa iyaguna shaqo qoristoodii ah mid aan hufnayn shaqooyin badan oo ay soo xayeysiiyaanna waxaa dhacda in dadka marka ay tagaanba horey loo sii qaatay sidaasi darteed dhallinyaradu intoodii badan way ka niyad jabeen inay ablaygareeyaan shaqooyinka la soo xayeysiiyo sidoo kale fursadaha shaqo oo ku soo ururay meelo gaar ah ayaa dhibaatada qayb ka ah sida muqdisho oo kale oo ay ku yaallaan xarumaha ugu badan ee adeegyada bulshada ee dalka sida waxbarashada caafimaadka iyo hay-adaha gargaarka taasi oo keentay in muqdisho looga soo shaqo doonto gobollada dalka intoodii badan sidee baa haddaba looga bixi karaa amaba ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa xaddiga shaqola'aanta ee ka jirta waddanka soomaaliya waa kan mar kale aqoon-yahan yuusuf
sidee marka looga bixi karaa arrintaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo iskiilka wax loo yaqaan xirfadaha maalgelintu inay fududaato oo waddanka markii maalgelintu ay fududdahay ama ganacsatadu ay maaragtay ama shirkaduhu ama ay diyaar u yihiin inay ka faa'iidaystaan dhallinyarada fikradahooda ayna maalgelin u sameeyaan dadku inay baaraan fursadaha sidoo kale waa looga bixi karaa haddiiba ay rabaan inay ganacsadaan oo qofku inuusan ark inuusan odhan meeshanaa faa'iido badan ku jirtaabaa la yidhi anna aan galay ee qofku waa inuu fursad cusub oo marketka uu ka hanan karo uu ka shaqeeyo si dadku waxyaabo kala duwan ay ugu naaloodaan ganacsatada waaweyn inaysan ku ekaan soo dhoofinta oo keliya dadka soomaaliyeed badanaa waxay soo dhoofiyaan laakiin wax ma soo saaraan marka bal in iyaga laftigooda ay waddanka gudihiisa ay sameeyaan wacyigelin guud oo ah in nidaamka waxbarashada ee waddanka wax laga bedelo si maaragtay dhallinyarada isagoo iskuulladii dhiganaya in xataa uu noqon karo qof maaragtay isku dayi kara inuu shaqaysto xilliyada uu firaaqada yahay in loo tababaro oo iskuullada laftigooda iyo jaamacadaha laftigooda nidaamyada ay bilaabaan tinkii waxaa aaminsanaya marka musiibada shaqa la-aanta musiibo weyn caalamkao dhan bayna ka jirtaa waa lagu kala badan yahay laakiinse waxa la dagaalamo waa dowladda oo waxay isku daydaa inay fududayso waxaana keliya ee lagula dagaalamaa waxay tahay waa iskiilka waxaa tusaale kuwa ah dhallinyaradana soomaaliyada waddanka ka tahriiba markay yurub iyo meelaha tagaan waa la qaabilaa waa lasoo dhoweeyaa tababaro yaryar baa loo sameeyaa xirfadaha ah ninkii soomaaliya joogay makaanignimada iyo maaragtay timajiridda ka faani jiray yurub markuu tago wuu ku shaqaysanayaa waa loo tababaray marka in inaga laftigeenu inaga waddankeenna gudihiisa joogna inaynu sidaa u fikirno insha allah in laysku dayo shaqo la-aanta ma sida la sheegayo mise waa laga badbadiyey waa sax in dalkan ay ka jirto shaqo la-aan haddana ma gaarsiisanaa heerka la sheegayo sababtoo ah soomaaliya waxaa sannad waliba u soo shaqo taga kumanaan shaqaale ajaaniib ah oo xitaa qaarkood ka imaanaya meelo ka baxsan waddamada gobolka waxayna qaarkood shaqaalahani ka imaanayaan dalalka hindiya iyo bangaladesh laa ilaaha ila allah maxamud rasuul caawa haddaan idin araahdo docdan fiirshaba shaqa iga muuqata ima rumaysanaysaan soo hadda idinkii ima hor fadhidaan haddaan idhaahdo xagga haddaan fiirsho shaqa ii muuqanaysa xagga haddaan fiirsho shaqa ii muuqanaysa laakiin idinku aamini maysaan maxay tahay sababta intaasoo qowmiyadood noogu soo shaqo tageen innagana dadkeennu shaqola'aan baa jirta la tahriibayaan oo bad u jirayaan oo jiilal ugu jiraan oo waddamo meel cidla ugu dhimanayaan waa ogtihiin dad certified ah dad macnaha iskoolaad ka soo baxay oo technishankii soo bartay ama administrationkii soo bartay ama accountingkii soo bartay baa dibadda ka imaanaya diyaaraday soo raacayaan tigeday soo goosanayaan soomaaliya imaanayan waxay ku qanacsan yihiin waddankaa inay ka shaqaystaan idinkii u dhashayna waxaa qofka leeyahay waa niyo jabnahay qofku waa niyo jabnay waddankii shaqa ma taalo the problem baska waa waxa waaye ninka dhallinyarada ee labaatan jirka ah ee waddanka jooga ee arkaaya in dadkii dibadda ka imaanayaan oo dalka shaqaysanayaan oo isaguna aan dhahayn shaqaynmayo horta waa su'aal baa taal question baa horyaalla waay adigu aa u shaqaysan weydo inteennaanoo wada white sharti ah oo doonaya inaan xafiis ka wada shaqayno dalkan kumana dhismi karo shaqana idinkuma abuurmi karto shaqada ugu badanoo waddankan subaxii loo kal lahaa waa waxyaabaha maalan hadda waddankeena constructionka marka la fiirsho dhismaha marka la fiirsho aad buu buumiya u yahay hal qof oo hebel dhihiysaan oo ka shaqeeya waa naadir dhallinyaradu marka fikirka ah in waddanka aanan opportunities ka jirin sax maaha see u noolaanaynaa meel ummadi joogto oo ummadi ku nooshahay waxaa ka muuqata fursad laakiin fursaddii baana lagu qanacsanayn waxaan lagu qanacsanayn in laga shaqeeyo hadda markaad fiirisid tusaaleahaan xilligaana shaqooyinka baahidiisu ka badanta marka marka hore loo fiirsho waxaa jira maanta dad miiskoodu u saaran yahay wax ka yar laba boqol saddex boqoloo dollar oo dheyri lifekooda ka sameeya qofka inkamka soo gala ayaa kharashkiisuna dhammaadaa lifeka markuusan wax kale ku tashanayn dadka ajaaniibta ah waxay soomaaliya u noqotay il dhaqaale oo ay malaayiin dollar ka diraan sannad waliba warbaahinta kenya oo soo xiganaysa ilo diblomaasiyiinah ayaa baahisay in soomaaliya ay noqotay xarun dhaqaale oo cusub oo sannad waliba dadka kenyaatiga ay ka soo diraan lacago labaatan milyan oo dollar kor u dhaafaya Professor Okolo from Kenya. He's a professor of agriculture, Harvard, Canada, where else am I forgetting? Kenya. Wixii cilmigii ilaahay baray adduunka ka soo bartay ayuu Somaliland noogu keenay. Halkan waxaa jooga Derek, isna waxa waa khabiir xagga beeraha ah. qaar kale oo dadkeenana way joogaan, laakiinse meeshii cilmi yaallo waanu u baahannahay. dhallinyaradeenna u baahan mustaqbalkeenna u baahan nolosheenna u baahan dee cunto meel kale laga keeno uun ku noolaan mayno wax markab soo qaaday oo keliya ku noolaan mayno waxaasay dhulkaasi ilaahayna siiyey intii hal inta beertan oo keliya ayaa magaalo dhan quudin lahayd ee weynaan ka shaqaysanayna
diblomaasiyiin kenyaan ah ayaa sidoo kale sheegay in shaqaalaha kenyaatiga ah ee soomaaliya ka shaqaysta ay sare u dhaafeen soddon kun oo ruux dadka ajaaniibta ah badankood waa xirfadlayaal gaar ahaan dhanka dhismaha beeraha elektriga iyo cunto karinta shaqooyinkaasi oo badi dhallinyarada soomaaliyeed ay aad uga faanaan waxaa kaloo jira ajaaniib ka shaqaysa dhanka waxbarashada oo macallimiin ka ah xarumaha tacliinta sare ee dalka dadka ajaaniibta ah waxay afka u dhigteen shaqooyin badan oo ay qaban jireen dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xoogsatada iyo farsamoyaqaanada waxaana muddooyinkii u dambeeyey magaalooyinka waaweyn ee dalka ku soo badanaya shaqaalihii soomaaliyeed oo qalabkoodii farsamada wata oo fadhiya derbiyada islamar ahaantaana aysan jirin cid shaqo u dirsata iyadoona shaqooyinkii dalka ay la wareegeen dadka ajaaniibta ah shaqla'aanaa jirto farsamoyaqaanaa nahay wixii nolosha waa qabanaa guryahaan dhisnaa shaqa u baahanaa anigu dad ma xoogeen dad ma dhaceeni waxaan wadanno ma laha xooggeenaan wadanaa keliya guryahaan dhisnaa injiilaan nahay faryaamaan nahay fuundiyaan nahay haarinjiilaan nahay all of the man waxaan ku fidhinaa mamar qaarkiis oraxaan lagu dhacdo mamar qaarkiis waxba bayaan waa iska tegaynaa haata aniga ma loola baahana soomaal haddaan nahay waxaa loo baahanyaa nimanka shisheeyaa ah ika injineer ah ika shaqaal ah ika lacagta guranaya ika shaqada la siinaa kan soomaaliga dalku dhashtay waxbaba loo haayo sidoo kale waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn ee dalka ku soo badanayay makhaayadaha cisbitaallada iyo ganacsiyada casriga ah ee ay furanayaan dadka ajaaniibta ah gaar ahaan etoobiyaanka suudaaniyiinta suuriyaanka hindida iyo yemaniyiinta bulshadeenu waa bulsho iska masaakiina waa bulsho badideedu aanay aqoon badan lahayn wacyigelin xoogaa loo baahan yahay caafimaadka halkan uu maraya iminka meelahu maraya idinku waxyaalo aan aan dhagahaas aanad u dhigi karayn baa waddankeena ka dhacaa arrin kalaa jirtaa aan intaanan u dhiibin tiimkayga dakhaatiir badan oo ajaanib ayaa waddankeena timaada dhakhtar kasta ama qof kasta oo ajaanib oo waxba garanaynin ta kale dakhaatiirta ajaanibka ah nersis maaha qaarkood xataa wadamadooda digaaga looma ogola inay daweeyaan caruurta inay daweeyaan hooyooyinkeenba daweeya ayay marka ajaanibka gacan adag in lagu qabtaa loo baahan yahay toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynay kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها